halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaan caawa horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebi hosheeca ee aynu toddobaadyadan wada baranaynay waxaanan aragnay in ilaah uu xooray reer banu israa'iilkii xaruntoodu ay ahayd samaariya oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan ilaah waa xoori doona maxaa yeelay codkiisii ma ayan dhagaysan oo waxay qurumaha dhexdooda ku ahaan doonaan kuwo warwareega ilaah weli waa u wanaagsanaa laakiin wuxuu u sheegayaa iminka in midho toobad istaahila aan lagu arag sababtaasi aawadeedna xukun ku soo fool leeyahay iyaga inkastoo ilaah uu u wanaagsanaa iyaga haddana wanaaggiisa laguma ammaanin waxaa badatay hantidooda oo ammaantana iyagaa isa siiyey waxaana indha tiray lacagtoodii badnayd waxaa la mid ah kuwa aan fara badnayn oo xoolo leh oo dalka jooga lama ahan in cid kale xuquuq uu ku leeyahay dalka oo wax waliba oo ay haystaan iyaga ayaa isku arwaaxinaya mana doonayaan in lacagii ay uga baxdo wax aan dani ugu jirin iyaga ninna ilaah ma xusuusna oo waxay la tahay lacagta ay iyagu haastaan ee jeebabka uga buuxda inay tahay waxa wanaajinaya waxaana la iloobay naxariistii masaakiinta loo samayn lahaa iyo weliba in shaqooyin dadka loo abuuro iyadoo aan la eegaynin qabiilkooda iyo qowmiyadda ay ka soo jeedaan waxaa kuwaas isla sidii reer banu israa'iil indha tiray maalkooda waxaana gabagabadeedu ay tahay in ilaah xukun uu ku soo rogayo xitaa kuwa haatan jooga haddaanay beddelin socodkooda oo quruun waliba oo ku indho beesha maalka ama hantida la siiyey ciqaab baa soo fuulaysa oo kama ay duwana reer banu israa'iilkii noolaa wakhtigii nebi hosheeca waxaana jira haddaba qaramo waaweyn oo lagala quustay inay ilaah darajeeyaan waxayna ugu dambaystoodii noqotay burbur iyo baaba oo ilaah israa'iil oo keliya xukun saari maayo laakiin wuxuu xukun saarayaa oo kale mid waliba oo indhaha ka qarsada masiixiisa waayo innagu waxaynu noolnahay wakhtigii nimcada waxaana qorriinku uu leeyahay haddaan dib u jalleecno cutubka tobanaad aayaddiisa koowaad oo sida midhihiisu u bateen meelihiisa allabariga u badiyey welibana sida dadku ay u kordheen ayay asnaamtoodiina u badiyeen oo markii aad dhanka kale ka eegto waxaa ilaah uu leeyahay isla sida dembiyadooda u kordheen ayaa dadkoodiina u kordhay waxaa geed canabkanu uu i xasuusinayaa qisadii sayidkeenna ee ku qornayd injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad markaasoo uu la hadlayay xertiisii yuhuudda ahayd wuxuuna masiixu yidhi anigu waxaan ahay geedka canabka ee runta ah wuxuu ula jeeday in reer banu israa'iil kol dambe aanay macbudka waxba ku caabudi doonin laakiin cibaadaysigu uu soo marayo isaga ah ilaaha nool haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu haatan waxaan horay idinku sii ambaqaadaynaa caawa isla cutubkii tobanaad waxaanan meeriska ka bilaabaynaa aayadda labaad waa baalka kun boqol shan iyo soddon waxaana qoran sida tan qalbigoodu waa kala qaybsan yahay oo haatan waxaa lagu heli doonaa gardarro meelahooda allabariga ayuu wax ku dhufan doonaa oo tiirarkooduna wuu wada qarribi doonaa waxaa rabbigu uu leeyahay qalbigoodu wuu kala qaybsan yahay waxaa lagu helayaa gardarro ama qalad sida runta ah ilaah way caabudayeen oo lama odhan karo ilaah ma ayan caabudaynin kuwo badan ayaa waxay u kicitimi jireen yeruusaalem maalmaha ciidaha balse markii ay soo noqdaan waxaa sugaya weyshii ay samaysteen ee dahabka ahayd marka qalbigoodu wuu qaybsanaa maalin ilaah bay caabudi jireen maalinta xigtana bacal bay caabudi jireen waa isla xaaladdii yacquub uu ku sheegay warqaddiisa markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka koowaad ee warqaddiisii lagu magacaabo warqaddii rasuul yacquub aayadda siddeedaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan laba qalbiiluhu wuu ka rorrogmadaa socodkiisa oo dhan marka ay sidan tahay waxaan rumaysanahay in isla arrinkan ay tahay waxa dad badan ay uga midho dhalin waayeen howlahooda waxaana ugu wacan in qalbigoodu uu qaybsan yahay isla sidii reer banu israa'iil lagu sheegay markaasoo ilaah uu lahaa sida ku qoran kitaabkii nebi hosheeca cutubka tobanaad aayadda labaad qalbigoodu waa kala qaybsan yahay oo haatan waxaa lagu heli doonaa gardarro ama qalad haddii qalbigaaga aad u kala qaybiso ilaah iyo lacag qalbigu kalama qaybsamo ama ilaah baad u adeegaysaa ama lacag haddaba ilaah laguma majaajiloodo oo in isaga magaciisa la sheegto haddana aan dabeecaddii masiixa la lahayn waxaa lagala kulmayaa cawaaqib aan wanaagsanayn ama aan qurux badnayn haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka tobanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka tobanaad aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sida xaqiiqda ah haddaba waxay odhan doonaan annagu boqor ma lihin waayo rabbiga kama cabsanno haddaba bal maxaa boqor noo tarayaa waxay leeyihiin reer samaariya bal eega boqortooyada koonfureed boqorkoodu waxba kuma taro waxay eedaynayaan boqortooyada koonfureed oo waxay la tahay in boqorka ilaah oo siiyey darteed ay u dhibaataysan yihiin iyaga waxay la ahayd in dhibaato ayan haysanin inkastoo welibana ay garanayeen inaanay lahayn boqor wanaagsan iyo weliba inaanay ka cabsan ilaah waxay ahaayeen kuwa isla qabweyn oo ay la tahay inay baraareen ilaah la'aantiis dhibaatadooduna waxay ka imaanaysay qalbigooda laakiin ma ahan in boqortooyada koonfureed ay wax u qaban weysay dadkeeda iyaguna ay baraarayaan waayo ugu dambaystoodu way ka duwanaanaysaa tan reer yuhuuddah waayo reer yuhuuddah ilaah baa la safnaa oo u dagaalamayay markii cadaawayaashoodu ay soo weeraraan oy cabburiyaan ha yeeshee markii ugu dambaysay ilaah uu ka jeestay reer yuhuuddah iyadoo ay ugu wacnayd inay la mid noqdeen boqortooyadii waqooyi oo ay bilaabeen inay la mid noqdaan sida boqortooyadii waqooyi oo si cad ilaah uga tagtay murtiduna waxay tahay haddaadan ilaah ka tegin ilaah marnaba kuma dayrin doono oo kuma uu tuuri doono weli waxaannu ku jirnaa cutubkii tobanaad waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda afraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxay ku hadlaan erayo aan waxba ahayn iyagoo si been ah ugu dhaaranaya markay axdiyo gelayaan sidaas daraaddeed xukunku wuxuu u soo bixi doonaa sidii dacarmariid ka soo baxa beerta jeexjeexeeda maalmaha ugu dambaysta ee boqortooyada waqooyi waxaa lala simi karaa sida xaaladdu ay innaga inoo tahay maanta waxaa rabbigu uu leeyahay erayo ayay ku hadlaan waxa ay leeyihiinna macno ma lahan oo waa erayo aan istaahilin mararka qaar in la dhegaysto waxaad arkaysaa joornaallo badan ama jaraa'idyo lagu qorayo hadallo kala duwan oo la leeyahay waa umuuro siyaasadda ku lug leh oo gebigoodba waa wax aan macno lahayn iyo tororog been ah way iska hadlayaan oo waxay ku hadlayaan hadallo aan macno lahayn oo markii la qiyaasana boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa daleel maran markii aad u fiirsato hadalladaas jaraa'idiyadu ay qorayaan laga heli maayo kuwa dadka ilaah loogu geynayo iyo kuwa dadka lagu boorinayo inay masiixa iyo badbaadiyaha u yimaadaan waxay ku hadlayaan hadallo oo waxay ku dhaaranayaan magaca ilaah iyagoo nidiro gelaya wax waliba ee ay leeyihiinna wax la rumeeyo ma leh bal waxaad eegtaa jariidada deegaankiinna ka soo baxda subax waliba maxaa ku qoran dhegaystow waa maxay farriinta ay idiin sheegayso ma waxay ka hadlaysaa arrimo runta ku sallaysan oo mujtamaca oo dhan u faa'iidaynaya mise waxaa loo qoray in lacag lagu helo idinkana been laydiin sheego ilaah oo la hadlay dadkii nebi hosheeca oo wakhtiyadii hore ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayaddii kore ee afraad sida tan waxay ku hadlaan erayo been ah markii ay axdiye jebiyaan miyaanay taasu ka taagnayn haddaba dalkayaga oo markii qufi been sheego uusan jeclayn inuu waxa uu aaminsan yahay ku dhaarto isagoo weliba ogsoon in waxa uu ku dhaaranayo ay been yihiin waxaa loo baahan yahay in kuweenna masiixiyiinta ah ee hadalka ilaah garanaya saxiixnimadiisa inaan kitaabka quduuska ah ugu dhaaranno waxyaabaha runta ah ee aan beenta ahayn ma ahan inaan ku soconno dabeecaddii hore laakiin waa inaan ku soconno tan cusub ee aynu ku helnay rumaysadka masiixa waayo kitaabka quduuska ahi soo dhowayn maayo laba wejiilanimada waxaa kaaga roon adigoo aan waxba aaminin intaad laba wejiilo noqon lahayd caddad ma leh dadka intay ku dhaartaan kitaabka haddana aan ka dhabayn wixii ay ku dhaarteen dadkaasina waa kuwa aan rumaysnayn geddigoodba masiixa laakiin xagga afka ka aaminsan weliba waxaa badan kuwa hadalla maran ilaah hortii kaga hadla oo axdi la gala iyadoo weliba ayaan dhabka ahayn waxa ay ka hadlayaan oo ilaah wuu necab yahay waxyaabahaas oo kale oo wuxuu ilaah leeyahay sidaas daraaddeed xukunku wuxuu u soo bixi doonaa sidii dacarmariid ka soo baxa beerta jeexjeexeeda xukunka dhanka ilaah ka imaanaya waa sida dacar qaraar oo kale oo aad baynu kaga xumaannaa weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka tobanaad aayadda shanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka dalka samaariya degganu aad bay u cabsan doonaan sanamyada weylaha ah ee baytaawen aawadood waayo dadkiisa iyo weliba wadaaddadii ku reerayn jiray way u barooran doonaan sanamka waana sharaftiisa aawadeed maxaa yeelay way ka tagtay baytaawen waa eray jeesjees ah oo u taagan beytel maadaama ay beytel ka taagaan weyl dahab ah midna ay ka taagaan samaariya ayaa dadkii labadaasi magaalo degganaa midba kan kale uu ka masayray oo waxay isku lahaayeen yaa leh weesha ugu weyn ee dahabka laga sameeyey waxaana rabbigu uu leeyahay way u barooran doonaan sanamka waana sharaftiisa aawadeed maxaa yeelay way ka tagtay way ka tagtay waxaa loola jeedaa sharaftii iminka way ka tagtay wadaaddadu waayo sanamyo ayay ilaah ku doorsadeen wadaad waliba ee sanamyo u sujuuda sanamyadu caawini maayaan oo wixii ay weyddiistaanna siin maayaan maxaa wacay waa wax dad gacmo ay ku sameeyeen waxaa la mid ah fikradaha dadka ka yimaada oo iyagu ah wax dadka maskaxdiisa ka yimid oo waa sanam caabudka casriga ah ee maanta waxaa ka mid ah fikradaha shuuciyadda iyo weliba kuwa filsofiyadaha qaar oo inkastoo hadalladu ay habaysan yihiin haddana xoog gudaha ma leh oo ilaah ma adkaynayaan sababtaasi aawadeed iyagiina waa laga tegay oo sharaftuna way ka tegaysaa kuwa daba tushleeya waxaana ilaah uu ku leeyahay kuwaas iyaga ah dadkiisii iyo weliba wadaaddadii ku reerayn jiray way u barooran doonaan sanamka waana sharaftiisii aawadeed haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa aayadda lixaadi ee kitaabka nebi hosheeca cutubka tobanaadi ay leedahay sida tan oo weliba sanamkii waxaa loo qaadi doonaa dalka ashuur inuu boqoryaareeb gabarro u noqdo aawadeed reer efraayim wuxuu heli doonaa ceeb oo dadka israa'iilna waxay ku ceeboobi doonaan taladooda waxaa ilaah uu leeyahay labadaasi qaalmood ee dahabka ah waxaa loo qaadan doonaa suuriya oo waxaa la guddoonsiin doonaa boqorka dalka suuriya waxay la imaan doonaan hadiyado boqorrada ku habboon waxaana qaalmahaasu ay ahaayeen kuwa dahabkii laga tumay uu aad iyo aad u badan yahay ilaahna wuxuu leeyahay reer efraayim waxay heli doonaan ceeb oo dadka israa'iilna waxay ku ceeboobi doonaan taladooda weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka tobanaad waxaanan isla eegaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka tobanaad aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo weliba samaariyana boqorkeedii wuxuu u baaba'ay sida xumbada biyaha dul sabaysa si bayaan ah ayuu ilaah u sheegayaa inuu unungoyn doono boqortooyada reer waqooyiga kol dhow waxaana lagu masaalay sidii xumbo biyaha dul sabaynaysa oo waxaanan wada garanaynaa in xumbadu haddiiba ay iska baaba'do inta biyaha ay kor sabaynayso marka waxaa boqortooyadooda lagu tilmaamay sida xumbo oo kale waxaana soo dhammaanaya faraca boqortooyada haysata ee reer waqooyiga ah weli waxaan ku guda jirnaa kitaabkan waxaannu isla eegaynaa iminka baalka kun boqol shan iyo soddon ee axdigii hore cutubka tobanaad aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo weliba meelaha sare ee awen ku yaal oo dembiga dadka israa'iil ahna waa la wada dumin doonaa meelahooda allabarigana waxaa ka soo korbixi doona qodxan iyo yamaarug waxay buuraha ku odhan doonaan nagu soo dhaca waxaa ilaah uu ku leeyahay iyadoo nebiga loo soo marinayo farriinta awen waa la dumin doonaa waxay kaloo dadkanu isagu imaan jireen geedihii asheeraah ee buuraha korkooda ku yaalay oo waxay halkaasi ku samayn jireen macaasi nuuc waliba ah oo midkoodna ilaah kama fakarin waxay iminka leeyihiin buurahow nagu soo dhaca ama naqariya waa eray shallaay ah oo ciqaabta haysata aawadeed iyo xaaladda xun ay ku jiraan ayay doonayaan in buuruhu ay qariyaan iyaga wakhtiga dhibka weyn markii la gaaro ayaa kuwo badan oo dembiilayaal ah waxay odhan doonaan buurahow nagu soo dhaca waxaana arrin xaalkaasi la xidhiira laynoogu sheegayaa kitaabka muujinta ciise masiix ee yooxanaan loo muujiyey cutubka lixaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaannu haddaba dib ugu soo noqonaynaa meeriska cutubka tobanaad ee kitaabkii nebi hosheeca waxaanan isla eegaynaa iminka aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan dadka israa'iilow tan iyo wakhtigii gebicaah waa dembaabayseen halkaasay istaagaan si aan dagaalkii lala dagaalamay carruurta dembigu gebicaah u gaarin waxaa la soo xiganayaa sida abbaarta ah dhacdooyinkii naxdinta lahaa sida ku qoran kitaabka xaakinnada cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda labaatanaad waxay ahayd wakhti aan la iloobin oo tusaale loo soo qaato wixii ka dambeeyey dhacdadaas weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka tobanaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan markaan damco ayaan iyaga edbin doonaa oo dadyooga ayaa isugu soo wada ururi doona iyaga markii loo xidho labadoodii xadgudub aawadood oo reer efraayim waa sidii qaalin lo'aad oo la tababaray taasoo jecel inay haruurka ku tumato laakiinse anigu waan u turay surkeedii qorxoonaa reer efraayim waxaan korkooda saari doonaa mid iyaga fuula dadka yuhuuddah dhulkay jeexi doonaan reer yacquubna waxay burburin doonaan ciidda qallalan waxaa ilaah uu leeyahay iminka oo reer efraayim waa sidii qaalin lo'aad oo la tababaray taasoo jecel inay haruurka ku tumato balse wuxuu ilaah leeyahay anigu waan u turay surkeedii qurxoonaa waxay markaasi ku raaxaysan jireen ama ku baraareen badarkii faraha badnaa ee u soo go'ay wuxuu kaloo ilaah leeyahay waayo hadalka waa sarbeebe reer efraayim ma jecla inay dhulka jeexaan sababtaasi aawadeed buu leeyahay ilaah ayaan ku qasbayaa inay sameeyaan waxa ayan jecleen dhulkii ay degganaayeen ayaa barwaaqo ahaa oo maba loo baahneen in la jeexjeexo oo la qodo dhulkaas haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan nafsaddiinna xaqnimo wax ugu beerta oo si naxariista waafaqsan wax u goosta oo jabsada dhulkiinna jeexan waayo waa wakhti ku habboon in rabbiga la doondoono ilaa uu yimaado oo uu xaqnimo idinku soo dejiyo qaynuunkan waa mid dhaqangal ka ah kitaabka quduuska ah oo bawlos ayaa isaguna wuxuu ku leeyahay reer galatiya cutubka lixaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaa qoran sida tan yaan laydiin khiyaaneen ilaah laguma majaajiloodo qof waliba wixii uu beerto ayuu goosan doonaa kan jirka wax ku beerta jirka ayuu ka goosan doonaa kan ruuxa wax ku beertana ruuxa ayuu wuxuu ka heli doonaa nolosha weligeed ah nebi hosheeca ayaa isna iminka wuxuu ku leeyahay aayadda laba iyo tobanaad haddii ay xaqnimo beertaan xaqnimo ayay helayaan haddii ay raxmad beertaanna raxmad ayay helayaan haddaba haddii aynu ku heer noqonno shayddaanka ma ahan inaynu ilaah ka malaysanno abaalmarin weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaad falateen sharnimo waxaad soo goosateen xumaan oo waxaad cunteen midhihii beenta waayo waxaad isku hallayseen jidkiinna iyo raggiinna tirada iyo xoogga badan haddaba israa'iil casharkeeda ma aysan baran waxay beeratay sharnimo waxayna goosteen xumaan waxay kaloo cuneen midhihii beenta oo waxay ku kalsoonaadeen rag xoog waaweyn waxayna maqleen dadkii xoogga waaweynaa oo ilaah ma aysan dhegaysan waxay markaasi helayaan hadiyad ku cabbiran shuqulladooda waana midhihii ay beenta ka heleen waxaannu ku soo aragnay kitaabkii nebi daaniyeel cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad kan dadka ugu nacasan wakhtigan la joogo dadku ma doortaan kuwa xaqa ah oo ilaah ka cabsada waxay jecel yihiin inay u codeeyaan kan ay la tahay in iyaga uu ku heer ama ku darajo yahay iyo kan ay la tahay inuu leeyahay raganimatooda aan waxba doorin oo halyey ah waxaa haddaba hadalku uu ku jiran yahay haddii aad dembi beerataan inaad dembi goosanaysaan oo haddii aad madax inkaaran aad doorataan waxaa idiin soo baxaya inkaar wixii dembigaagu uu ku keenay waxay jecel yihiin inay u codeeyaan kan ay la tahay in iyagu uu ku heer ama ku darajo yahay iyo kan ay la tahay inuu leeyahay raganimatooda aan waxba doorin oo halyey ah waxaa haddaba hadalka uu ku jiran yahay haddii aad dembi beerataan inaad dembi goosanaysaan oo haddii aad madax inkaaran aad doorataanna waxaa idiin soo baxaya inkaar wixii dembigaaga uu kuu keenay ayaad helaysaa oo natiijada dhanna kaaga bayri mayso oo hadalkii rabbiga uu ku hadlayna waa hubaal kii sharnimo beerta wuxuu soo goosan doonaa xumaan waxaan filayaa haddaba in qaynuunkaasu uusan isbeddelin ilaa iyo maalinka maanta ah kii xumaan sameeya xumaan buu soo goosan doonaa oo sayid ciise masiix baa wuxuu leeyahay sida tan ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu iminka isla eegaynaa aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed buuq baa dadkiinna ka dhex kici doona oo qalcadihiinna oo dhanna waxaa loo baabi'in doonaa sidii shalman beyterbeel maalintii dagaalka u baabi'iyey oo kale hooyada iyo carruurteediiba ayaa dhulka lagu tuuray
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin